waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali xanuunka coronavirus uu caalamka oo dhan ku sii fidayo waxa uu saameyn ku yeeshay nolosha kala duwan ee dadka bini'aadanka iyo weliba dhaqaalaha xawaaladaha soomaalida iyo dhaqaalaha soomaaliya ayaa laga yaabaa inuu saameyn ballaaran ku yeesho yaasiin diihal waxa uu ka mid yahay madaxda xawaaladaha ee degan magaalada melbourne bal sida uu inii saameeyey xawaalad ahaan xanuunkan coronavirus oo hadda dhowr bilooda caalamka haya run ahaantii xawalaadaha saameyn weyn buu ku yeeshay sida wax walba u saameeyey cudurkan epidemica oo adduunka maanta ka dilaacay lacagihii la tiri jiray socodkii lacagaha la qaadi jiray sida hadda lacag meel loo qaadaya ama diyaaradaha la saaraya ama ay qaadayeen hay-adaha gaarka ah lacagii o dhan waa yaraadeen socodkii diyaarada wuu yaraaday marka meelo badan baa lacagaha ay xadnimeen oo lacagihii aan isu socon karin iyadoo awalma cilada xagga bankiga aan haysanay marka arrintaas saameyn bay ku yeelatay waxaa laga yaabaa wakiilada xawlaadaha oo kale australia ama me adduunka oo dhan qaarkood limidiya lahaayeen in ay ku shaqeeyaanoo intaasoo lacag qofka haduu hayo inuu soo dira haduu markuu lacagti laga qaadayo lacagti waxaa yirmaysaa ma diri karayaan taasi saameyn weyn bay meelo badan ku yeelatay meelaha lacagta laga bixinayo oo afrika ah gaar ahaan wadamada haddaan lacagta u dirnano oo geeska afrika soomaaliya etoobiya sudan south sudan uganda kenya meelahaas oo dhan macnaha waxa weeye lacagay ay qabsan jireen lacagihii markay dadka ganacsatada ah lacag ka ka qabsadaan oo ugu diraan jina iyo dubay dubay waa xiran tahay jina waa xiran tahay lacaga marka ma qabsan karaan lacag loo keemi lacag la-aan ba ayagana ku dhacaysa marka arrimo o dhan xayaraad noocaas oo meelaha qaarkood aysa lacag badan bixin karin meelaha qaarkood adduunka waxaa lagu soroyay in dadka isan giid lacagaha yara diri karin lacagaha businesska oo yaryar oo aysan diri karin lakiin lacagaha nolosha oo maaratay noolmaalmeedka la diro meelaha wadamada qaarkood lacagta laga bixiyo inay waayaan lacag ay bixiyaan maadaama nidaamkii uu lacag harkaday oo matalan indiya iyo malaysia iyo meelahaaso dhan hataa in ardadii hataa ciriir biilasha ka galeen oo run ahaantii markii maxawalaadu ay ku dadaalaan in lacagaha biilasha maarata ardada la siiyo oo loo dadaalo loo helo kuwii businesska waaweynna la joojiyo waxyaabahas oo dhan xildhibaanahaas badan baa jira oo xagga shaqada ah oo lacagta socodkeedii ah waa gartay yaasiino marka haddii aan fiirino hoosu dhaca ku yimid matalan dadka lacagaha halkan ka dira ma waxa keenaad is leedahay maadaama dadka xafiisyadii aysan inin ku imaan karin mise dadka qaarkood oo shaqooyinkoodu lumiyey maadaama dad badan oo ay shaqala-aan ku dhacday
labada waa saameyn kuleeyihin dad dadka qaarkood akoonadii lacag kusoo xawlaha qaarkood akoona waa haystaan halaalko laakiin inta badan dadku hadda akoona ma haystaan marka in loo keeno noqonaysaa dadkii ma imaan karaan xafiisyadii guriyay ku xiran yihiin ama dadkii oo dhaqaalahoodii hadda iska yaraaday oo hadda qof walba shaqada haduu waayey uusan lacag u tira haysanin oo yaraynayo laakiin dadka qof walba oo reerkiisii biilanayo oo ay ka maqan yihiin maaragtay qoysaskiisa maaragtay imidiatka ama hooyadiisa ama aabihiis ama walaalihiis kulli uu ku khasbay inuu wax diro wuxuu awoodaa yar hadduu rabo hadduu u diri jiray bishii saddex boqol waxa laga yaba inuu laba boqol diro laakiin uu diray waxbuu dirayaa oo dadkii waa imaanayaan ama shaqadii way socotaa laakiin isdhin waxaa jiraya ugu yaraan ilaa boqolki soddon boqolkii afartan arrimahaas ay keeneen ilaa iyo hadda marka waxaad is leedahay bilihii u dambeeyey ilaa soddon boqolkiiba hoosu dhac baa yimid hoos hoos hoosu dhac baa yimid dadkii boqol boqolka soddon xawlaadaha qaarkood xataa dadka qaarkiisa xataa xawlaadaha way iska xireen oo ama ama cudurka ka baqeen ama lacagihii ay meel marsiyaan waayeen oo bay qaarkood xataa xawlaadaha qaarkood xireen oo dad saameyn ba ku yeelatay laakiin ma bad ma badna waa gartay arrintan ah lacagaha la geyn jiray ama la qaadi jiray haddii dhibaatadan ama xanibaadahan oo ay sii socdaan maxaa xala
soomaalida waxay tiraada nin tuulis u saxiisaa yaqaana hadda macnaa waxa weeye mar kasta wax dhacaan waxa weye nidaam baa iska raacnaa waxa la yidhahdaa maja waa in waa in dhibta lala noolaadaa marka waxyaaba badan waxaa jira oo aan hadda saameyn ku yeelan oo aan dhibtii lala noolaanayo wax la xalinayo dad lacag u baahan nairobi uga baahba hadda waxaa jirtaan hadda dad dad lacag u baahan nairobi baa halkaan laga siinaya kuwa xag waqa china laga siinaya xaggaa laga kala dibarayaa marka xaaladda marka ay saanka u xumaato macnaha waxa weeye annaga hawshiina essential bay noo noqotee oo serviceka xawlaadu waa howlaha muhiimka waan waana nolosha dadkeena oo ma dayici karno waayo dad badan dadka soomaalida oo danyarta ah oo matalan soomaaliya jooga oo aan waxba haysanin ama dad marka hore shimbir oo kale waxay maanta soo shaqaystaan cuni jirtay shimbirta oo kale habeenkan gurigeeda u oolin mar walba dadkaas in la caawiyo oo laga warhayo u baahan yihin marka shaqadii waa wadaynaa inta aan wadi karno waa wadaynaa waana waana hadda socotaa waxaan arkaynaa marka si hadba xaal ku noqdo maalin walba xaaladeeda leedahay waa gartay dhibaatadan hadda jirta ka hor sida hore u sheegtay bangiyada dhibaata inay ka haysteen maxaa xalahoo ka soo socda in bangiyadu dib aynay ku ogolaadaan inaad akoona ka furataan oo lacagtiina aad ku dirantaan
arrinta bangiyada xaloo ka socta hadda bangiyada dowladda sharcigeeda hadda australia ee sharciga waana la siiyey oo dowladda sharciga xawlaada u ogoshahay laakiin bangiyada ayaa waxaa la yidhi khatarta iska ilaaliya dabeedna khatar bay anaga noo arkeen iyaga oo u arka ganacsigan xawlaada inuu competition tartan ku yahay iyaga howlahoodii dabeedna iyaga ayaa xiray marka dowladda hadda matala australia waxaa jirta waxyaaba badan bay hadda qabato bangiyada xataa furtay waagi qofka markuu bangi furanaya licenka waxaa la weydiin jiray konton milyan hadda shan milyan baa laga dhigay bangiyo badan oo yaryar baa hadda soo socdaa oo furmaya oo inay xawlaadaha ay akoonasiyaan rabaa marka rajooyin fiican baa qabnaa ma jiraa marka iskaashi guud oo ay leedihiin markaad tihiin xawilaadaha dalkan australia oo kale ku sugan iskaashi waan leenaha waxaa urur baan leenaha anaga xawilaadaha soomaalida ururkan hadda guddoomiye u ah marba qof oo guddoomiye noqda inkastoo xawlaado dhasi member ka ahayn laakiin inta badan member bay ka yihiin hadda ilaa lix xawla shirkadooda xawlaada baa member ka ah ururkaas iskaashi baan leenahay akoon banki aan leenahay lacag aan ku ururno aan ku raadin wixii macluumaad iyo traininka iskaashanaa iyo arrimaha cambainka xagga bangiyada ah marka howlahaas oo dhan waa noo socdaan oo meel bay noo yaalan waa garta ugu dambeynta dadka soomaalida ah ama codkaaga dhegaysanaya melbourne ama australia ka walaacsan inay awoodi kari waayaan in boqol dollar ama laba boqoloo dollar ay faamilkoodii wadankii u diraan maxaad ku dhihi lahayd dadka waxaan u sheegayaa inaysan maaragtay aan aada ugu rajo fiican nahay inaan xawlaad aan istaagaynin oo nidaam iyo xal loo helayo shaqadana ay socoto bangeena ay jiraan dad qaar haysta oo hadda oley ay u shaqeeyaan qaarna ay helayaan arrimo badan oo xalal meel badan iyo alternative yaal badanna ay jiraan oo wax istaagaya ay shaqada socon doonto waxba maaragtay cabsanin iyaguna wax dadka wax soomaalida wax kula talinaya hadii inay ay qawaaniinta u hoggaansamaan iyo dadka xataa shaqaalaha dadka badan oo hadda soomaalida oo businesskan saameeyey oo suuqyada matalan fuskale oo businessada kala haystiin oo ru'aantii iyago dhaqaalahooda hoos u dhacayaa marka oo ma awoodi karin in lacag badan diraanba laakiin qofkii awoodi kara inuu lacag sii diro oo reerkiisa caawiya waa heli doonaa meel uu marsiiyo waxaan rajeynaynaa inay arrintaas maaragtay ay xalal badan ay jiraan oon wax dhib aan ka imaan doonin oona wax laga walwalaayo badan ay jirnin noloshana macnaha aad ay sida ay tahay in maaragtay lala qabsan doono oo ay soo fiicnaan doonto insha allah
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho